mashruucan oo iskugu jira gurmad caafimaad iyo socdaal dacawi ah ayay wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose iyo maktabka caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka sameeyeen degmooyin iyo deegaano dhaca wilaayada ilaa iyo hadda waxaa laga fuliyey mashruucan degmooyinka dhoobley xagar afmadow iyo sidoo kale deegaano hoostaga degmooyinkaas deegaankii ugu horreeyey ee ay hawshu ka bilaabatay ayaa ah deegaanka yaara oo hoostaga degmada dhoobley waxaana ugu horreyn dhakhaatiirta ka socday maktabka caafimaadka ay halkaasi ka bilaabeen howlo baaritaan iyo daaweyn ah oo loo sameeyey bulshadii ku dhaqnayd deegaankaas suldaan cabdiqani cabdulaahi oo ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa soo dhoweeyey howshan isagoona u mahad celiyey maamulka wilaayada adeer hawl aad iyo aad u fiican oo aad iyo aad u wanaagsan oo dadku aad ugu faraxsan yihiin annaguna aan ku faraxsannahay oo hawl caafimaad ayaa ka socota halkan dadku waxay heleen fursadayna weligood helin oo ah baaritaan lacag la'aana oo baaritaankii magaalooyinka waaweyn loo aadi jiray oo ilahay halkan ugu keenay oo wilaayada u soo dirtay iyo daawo sidoo kale lacag la'aana ee qaabka dadka loo daweynayo waxaa fadhiya laba dhakhtar dhakhtar haweenka iyo carruurta ayuu daweynayaa oo ku soo takhasusay dhakhtarna ragga iyo dadka waaweyn ayuu daaweynayaa wilaayada jubbada hoose waa wixii maarata loo soo idmaday waa rag la soo xulay ilaahay ha barakeeyo muddadu iyaday kooban tahay ayaa haddana wax badan oo horumara oo maarata dadka muslimiinta ahaa oo gaar ahaan dadka deegaanada ku nool oo runtii maarata marka runta laga hadlayo aan heli jirin wax badan oo maarata sidan oo kalea marka wilaayadu aad bay u dadaalaysaa ilahay ha xifdiya akhriya adduunba sidoo kale qaar ka mid ah dadkii ku dhaqnaa deegaanka yaara ee loo fuliyey gurmadka caafimaad ayaa ka warbixiyey siday uga faa'iidaysteen daawa baaritaano takhaatiir jubbada hoose ka socoto aad u fiifiican dadka wax badana loo qabanaa daawo fiican baa loo hayaa aad baa loo daaweynhayaa marka daawo tayal ayay hayaan xanuunkiisa la weydinaa sidii loo haayo meeshii laga haayo haddana meeshaasa laga taawiil qaadana marka xanuunkii daawada difaacaan baa lasa siin hayaa maasha allah wax lacag ma laga qaada marka maya oo bilaash ah soo dhoweyn badan baa meesha ka jirta aad baa dareemaha u fiican yihiin ugu dambeyntii mashruucan ayaa qayb ka ah dadaalada ay waddo wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose iyadoo kaalmaysanaysa makaatiib kala duwan howlahaas oo lagu samata bixinaya bulshada caafimaad ahaan dhanka kalena lagu dhisayo aqoontooda wacyigooda iyo wacaalkooda